nadwadan oo ay kasoo qayb galeen boqolaal dad ah ayaa ka dhacday degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe gaar ahaan masjidka weyne al huda taasoo ay soo xaadireen dad aad u fara badan oo si deganaan ah u dhagaysanayay nadwada culimmada ka hadashay waxaa ka mid ah sheekh jaamac maxamed cuthmaan sheekh cabdulilaah iyo sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo ka hadlay nadwada nadwada ayaa halkudhig ama ciwaan looga dhigay irkab macna walaa takun maca alkaafiriin sheekh cabdulilaah ayaa marka hore isdultaag qof weliba wax ku fahmi kara ku sameeyey dulliga ummadda soomaaliyeed ku habsaday iyo asbaabaha kala duwan ee uu leeyahay isagoona dardaaran wax kool ah u jeediyey dadka ka fadhiya jihaadka caalamiga ee ka socda dalka soomaaliya ee la isaga dafcinayo shisheeyaha dadka diinta iyo dalka duulaanka ku ah ummadda islaamku markaa maanta dulliga ay ku jirta aan sheegnay dee asbaab buu leeyahay hada iskama imanne asbaab buu leeyahay marka maanta ummadda waxaa la gudboon oo qof kastoo inaga inamida waxaa la gudboon oo ku habboon inuu sameeyo meeshan suuq baa ka jira ganacsi baa ka jira suuqaa laguma kala gato yaanyo iyo iyo baradho iyo laguma kala gato iyo bariis iyo iyo sokor laguma kala gato suuqaa waxaa lagaga ganacsadaa waxaa lagu helaa ganacsi naar lagaga badbaado suuqaas waa suuqa jihaadka weeyaan iyo qitaalka weeye ilaahay baa wuxuu leeyahay fii kitaabihi alcasiiz yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim suuqan ganacsiga lagu hayo waxaa lagaga badbaadaa naar daran oo kulul maxaan samaynaa saan uga badbaadno daarta tu'minuuna biاllaahi warasuulih wtujaahiduuna fii sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun saasaa idiin khayr badan inaad dagaalantaan oo gaala iska dhicisaan oo naf iyo maal ku bixisaan jidka ilaaha ayaa idiin khayr badan ilahay marka maxaad ka helaysaan yakfir lakum dunuubakum wayudkhilkum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar wamasaakina طayibatan fii jannaati cadn dalika alfawz اlcadiim inta haddaad samayso naf iyo maal hortid oo dagaal jid kale u dagaalantid horta dembigaagaa lagu dhaafaya min dunuubikin lama odhan qaar lama dhihin dunuubta o dhan baa lagu dhaafaya ninka mujaahidka ee dagaalama ee shahiida dembigiiso dhan baa la dhaafaa ilaa xaqal aadamiyiin baa la yidhahda deyntiiyo wax lamida mooyaane
sidoo kale sheekh cabdiweli muudde oo ka mid ah culimmadii ka hadashay nadwada ayaa diiradda saaray oo farta ku fiiqay khaswul fikri ama dagaalka maskaxeed ee ka socda caalamka islaamka ayna bandiirada u sidaan dowladaha reer galbeedka iyo kuwa xulufada u ah ee kuwa martaaglaya dalalka muslimiinta ee ku yaala dunida daafaheeda kala duwan
qasul fikriguna waxa weeye dadka muslimiinta ah in maskaxda looga soo duulo oo maskaxdooda la qabsado oo duulaan ahaanba ay gaalada isu dhiibaan wax kasta ay wateen iyo isku hallaynta ay lahaayeen maraykana wax idiin tarahayo waxba maysan u terin waana waxa ay ku soo duuleen ama ay ku soo baxeen dadka muslimiinta in badan caamadooda ka midana qasulfikri baa galayo waxay dhaheen diyaarad baa laydinku weerari meesha isaga soo baxa mujaahidiintii qof walbaoo ehelkiisa kii riddada joogay waa soo wacahaya waa laiscabsi gelinayaa moogta waxaa leeya ka soo carara meesha diyaaradda baa laydinku qasfinahayaa ciidan fara badan baa soo socdo lama hor istaagi karo laysma hor taagi karo ha laga soo baxa meelaha waa qasulfikri dadka muslimiinta caamada la geliya caamadu ay welwelahayaan cabsanahayaan qofka calaaqada intuu ilaahay la leeyaha tabaaraka wa tacaala maskaxdiisii laguma duuli karo haddaad ilaahay ku xidhan tahay awood kasta ay gaala heestaan awooddoodu waxba ma ayaa ka sarraysa awoodda ilaahay baa ka weyn tabaaraka wa tacaala qasulfikriga iyo duulaanka iyo cadowga maanta nagu soo qaadeen oo ah muslimiintu waa yar yihiin waana fircoonna waa tuu adeegsaday wuxuu yidhi inna haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun afar gubata waa muuse iyo inta raacday wa innaa la jamiicun xaadiruun annagaa ka badan waana ka digtoonna qasulfikriga ee muslimiinta raba inay ku qabsadaanna ayagii baaba lagaga adkaaday ilaahay fadligii oo maanta waad aragteen afghanistaan waxaad hub keentaan ma qaadi kartiin baa la yidhi askarta besa noola badbaadiyey bay ku cabaadeen waa aragteen allahu akbar oo afghanistaan maanta allahu akbar allahu akbar maanta afghanistaan biakmalihaa raayada tawxiidka ka babanays labaatan sano kabacdi dhibkii ilaahay waa ka qaaday
marar badan maktabka dacwada ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wilaayaadka islaamiga ah ka qabtay nadwaad noocaan ah iyo muxaadaraad loo qabanayo ragga iyo dumarka muslimiinta looguna buraarujinayo dhagarta uu maleegayo cadowgooda geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaya sidii uu u duufsan lahaa ugana saari lahaa diinteenna suuban ee islaamka